Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa laba boqol oo qoys oo isugu jira danyar iyo barakacyaal waxa ay gargaar ugu qaybisay deegaanka Garis Valley ee duleedka magaalada Muqdisho. Goobta lagu qaybinayay gargaarka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda SODMA Sare Cali Yuusuf iyo agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta SODMA Cabdisalaan Cabdulaahi Cumar. Mid ka mid ah dadkii deeqda la gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyey deeqdan ay soo gaarsiisay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maanta waxaa farxad weyn inoo ah haddaan nahay santarka danyar oo ku yaalla baydhowyaney hay-adda masiibooyinka gurmadka masiibooyinka oo nala soo gaaray kaalmo bini'aadannimo oo ka kooban oo tiradooda dhan laba boqol oo qoys oo nala soo gaareen ayaa mahad weyn taas ayaan u celinaynaa waxaa kaloo mahad ballaaran leh intii isku soo xilqaantay oo nafanta juhdi badan soo gelisay oo nala soo saamqaaday meeshaa nala timiday sida ma aragtiin mudane cabdisalaan zahro waxaan leeyahay abaalkiina allah idin gudo jisa allah idin siiyo jannada allah idinku bashaareeyo waxaa kaloon leeyahay ma aragtay tirada hadda hortakaamka ku nool oo santarka ku nool santarka waxaa ku nool siddeed boqol toddobaatan iyo siddeed qoys ayaa ku nool laba boqol hadda ma aragtay dulsaar ahaayeen ayaa wax yaroo dhiigjoojin ayaa loola soo gaaray inta kale kuwa kalena waxay yihiin faantooda waa gaajada way haysaa sida agaasimaheen iyo cabdisalaan saa idin sheegeen wey waxaan idinka codsanayaa mar labaad mar koowaad mar labaad mar saddexaad idinka codsanayaa dadkan waxay u baahan yihin kaalmo bini'aadannimo ah si dhaqsiyahala u badan sida ugu degdeg badan waxaan hadda aan gelaynaa bishii ramadaan ayaan gelaynaa waxaan jecelnahay hadduu allah awoodda leh hadduu allah awoodda leh oo oggolaado kaalmadan midda ku xigto inay intaan tirar hadda ay tahay inay ka badnaato deegaanka garis baaley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ku nool qoysas danyar ah iyo kuwo barakacayaal ah kuwaasoo ay saamaysay abaartii dalka soo martay daadadkii roobka dayrta iyo fatahaadii webiyada